iyadoo shirarka gaadiidku ay ku sii badanayaan somalilan sannadahan ugu dambeeyey ayaa waxaa habeenkii xalay ahaa caweyskii uu shil baabuur ka dhacay waddada isku xidha magaalooyinka hargeysa iyo salaxley gaar ahaana inta u dhaxaysa magaalooyinka qoolcaday iyo degmada salaxley halkaasi oo shilkaasi uu sababay dhimashada afar qof iyo dhaawaca lix kale xogayaha dowladda hoose ee degmada salaxley oo la hadlay qaar ka mid a warbaahinta ayaa sheegay in shilkaasi uu sababay labada baabuur oo xawaare sare ku socday markii ay isku dhaceen dhaawaca iyo dadka dhinta intaba waxaa isla xalay la keenay oo la soo gaadhsiiyey cisbitaalka guud ee magaalada hargeysa kadib markii adeegyo caafimaad loogu fidiyey kuwa dhaawaca ah cisbitaalka degmada salaxley inaa lilahi wa inaa raajicuun shilkaa waxaa ku dhintay afar qof waxaa shilku ka dhacay laba gaari isku dhacay labada gaari oo mid yahay nooca loo yaqaano dameer qadiyo ka yimid magaalada hargeysa midka kalena uu yahay gaarina gurusane labadii gaari markay iska hor yimaadeen dameer qadiyo aada u ordaya iyo langurusorska ordaya meel qiyaastii hal kilomitir oo waxlaa u jirta magaalada qoorcado dhinaca banka ka xigta ayay labada gaari iskaga hor yimaadeen dadka dhintay waxay saarnaayeen afarta qof oo dhintay afartugu dameer qadiyaha saddex qof miid bay markiiba haayeen way ka baxday midka kalena wuu dhaawac dhintay oo dhakhtarka salaxlay buu ku dhintay dhimashada iminka afartaa qof baa jira dhaawacuna waa lix dhaawacan iminku waxa weeyaan waa dhaawac fudud iyo dhaawac culus oo isku jira xogayaha degmada salaxley ayaa fariinu diray bulshada wadayaasha gaadiidka uu ku dardaaray ugana digay inay xawaaro sare dhulka laamidaa ku socdaan gaadiidka markaa wadaysaan wadayaasha gaadiidkaa la hadlayaa gaadiidka markaa wadaysaan had iyo jeer intaa banka waxa weeyaan laamida way siman tahay markaa dadku waxay wadadaa siman markay arkaan bay baabuurka xoog u wadayaan in baabuurka xoog loo wado waxa waxaa ka dhalanaysa mas-uuliyad darro fara badan dhibaatada intaa leeg waxaan u dirayaa inay dadku marka wadayaashu gaadiidka warayaan inuu qofku aada yar socdo inuu mas-uuliyad badan iyo taxadir ku daro qadarta waa qadarta adal la baashti maayo laakiin mas-uuliyadda taallaa waxa weeyaan inuu qofku markuu gaariga kaxaynaya gaariga ku yar socdo si taxadirla u wado gaarigiisa hubsada intaanu dhaqaaqin waxaa la waxaa qabad ku keeni kara taagirada jeegareeyo laakiin laamidaa la sameynayo ee marka la sameeyo roogba dadkeeni mas-uuliyad darro badan baa ka timid oo ah qofku inuu baabuurkii wadadii wado wax ka dambeeya wax ka horeeya hub ka horeeya midnaba aanu hubsan marka waxaan dadka ku dardaaraya waar wadayaasha gaadiidka markaa baabuurta wadaysaan laamida maraysaan aada yar socda khadar maxamed cakuule v o a hargeysa